doonba lagu hirtaayo bulshadu intifaacsataayo aasaaskuna waayada
ismaqal haboon dhegeyste kuna soo dhowow barnaamijka qoonkaal oo ka mid a barnaamijyada toddobaadlayaasha ee ka baxa idaacadda himilow waxaan ku eegnaa arrimaha waxbarashada iyo kobcinta garaadka qoondonayaasha waxaan ka marnayn hababkii iyo tallaabooyinka uu salay ardada heerarka hore ka gala goobaha waxbarasho iyo sidoo kale ardada soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ka helay waddamada dunida toddobaadkan waxaan idiin haynaa ardayga marka xilliga fasaxa fasax uga faa'iidaysto waxbarashada ee waxbartaa ardaygaasu ardada kale waa ka fiican yahay waqtigiisa wuu ka faa'iidaysta waa sida habboon ee ardadu uga faa'idaysan karaan fasaxa sanadlaha ah ani aadaan ugu farxay inaan arko ama aan maqlo marka ugu horeysa isqoolka markii natiijada usoo doonani waa waraq derbiga ku arkay warqadda ku qoran waa arday toban jir ah oo kaalinta koowaad u galay guud ahaan iskuulka uu wax ka barto qodobadaas ayaan idiin soo gudbin doonaa tabinta iyo soo saarista waa maxamed qadar cabdi hagaag fasaxa sanadlaha ah waa mid ardadu ay kaga nastaan howlihii waxbarasho ay kusoo dhex jireen muddo bilooyin ah inkastoo nasinadaas aysan ka dhignayn hakinta raadinta cilmiga balse waqti ka mid ah waqtiyada lagu bixiya kororsiga aqoonta iyo xirfadaha taasoo kaalin wax ku oolah ka qaadan doonta horumarka mustaqbalka qofka haddaba muhiimad intee leeg ayuu fasaxu ugu fadhiyaa ardada maxay uga dhigan tahay ardayga waqtigiisa uga faa'iidaysta raadinta cilmiga halkii uu ku lumin lahaa waxyaabo aanan waxba kusoo kordhinayn weydiimahaas iyo kuwo kale oo la xiriira ayaan hordhigay aqoon-yahan ismaaciil macalin maxamuud oo ah bara jaamacadeed ugu horeyna waxaan weydiiyey ujeedada ka dambeysa fasaxa ay galaan ardada
dabcan fasaxa ardadu ay galayaan ujeedooyin badan oo leeyahay horta markii waxbarashadu ay dhammaaneyso ama imtixaanada la gelayo ardadu waxay bixiyaan dadaal badan ay bixiyaan wax akhris badan ay galaan qaarkooda xilli badan soo jeeda way daalayaan marka qofku markuu howl qabto oo aada u daalana wuxuu u baahan yahay inuu nasto u baahan yahay marka horta nasasho waa loo baahan yahay tan kale inuu xoogay u diyaargaroobo waxbarasho kale oo markuu xoogay nasto isagoo caaboon ayuu waxbarashada kusoo noqonayaa fasax kadib marka olajeedooyinka ugu muhiimsan ee fasaxu waa horta bani-aadamku inuu nasto len ilaahay subxaana watacaala habeenka dhan hadda nasasho ka dhigay maxaa la yirahdaa ama intiisa xiliya badan habeen ka mid ah dadku inay shaqooyin ka nastaan bani-aadamku markuu nasto wuxuu helaya firfircooni shaqada dambe wuxuu ku bilaabayaa si firfircoonilo ku bilaabayaa laakiin isagoo daala hadduu yiraahdo shaqan sii wada ama ardaygiio daalan waxbarashadan haddana sii wada hadduu yiraahdo waxbarashada ma qaada karaayo marka ujeedada fasaxu waa ardaygu inuu nasto si uu magaranaysaa usoo helo caaboonaan iyo maaragta magaranaysa adayg iyo waxbarashada inuu caaboon u helo ayaa loo baahan yahay ustaadi muhiimad intee leeg ayuu fasaxu marka ugu fadhiya ardada ardada dabcan fasaxa way ku xisaabtamaan aaday u jecel yihiin ardada herarkooda kala duwan hataa dugsiga qur-aanka oo caruurta marka la baraayo qur-aanka kariimka ah khamiista jimcada macalimiinta oo khamiista jimcada fasax aada u jecel yihiin macalin waxaan xasuustaa subaxa jimcada xataa imaada yiri khamiistii oo dhan ma fasaxayo subaxda jimcada dugsiga imaada yiri ardada way dhibsanayeen ardada waxay jecel yihiin fasaxa iyadoo kalaamka ilaahi qur-aanka la barayo haddana fasax waa loo baahan yahay nafta xooga inay xilli nasato waa loo baahan yahay diintaaba qabto mar ardada marka waxaa waaye fasaxa waxay ka helayaan way nasanayaan qaar qaar waxay waalidkii soo booqdaan oo waalidkood gobollada jira qaar qaar waxay sameeyaan magaranaysa korsooyin waxba maadooyin maarata dhibaayo oo kale ayay si gaara maaratay u bartaan korsooyin ay qaataan oo professional ah magaranaysa qaar luqad iska xoojiya qaar maadooyin scientific iska xoojiya qaar meeshii dhibaysa iyuu iska xoojina isagoona nasanaya ayuu xilin wuxuu sameynayaa inuu isxoojiyo meelihii weekneska ama uu ka jilecsanay ama niqaadi dacfiga la dhaho meelaha uu ka jilecsan yahay ayuu iska soo dhisaa marka fasaxa ardaygu wuu jecel yahay waana runa waxawaa qof daalay nasanaya waa ogtahay faa-iido weyn ugu sugta ardadu way jecel yihiin marka weliba qaarkood way dabaaldegaan marka imtixaan ku dhammaado way dabaaldegaano maxaa la yirahda dalxisi aadaano xoogaa yacni culeys baa ka dilay culeys baa ka dilay laakiin ulajeedadu ulajeedada ugu weyn waa waxbarashada fasaxan waxaa waaye waxaa ardayga loo siinayo inuu xoogay ayaan soo nasto marka xoogay soo nasta suwa firfircoon waxbarashadii kusoo laabto marka eh, ardaydu fasax aada u jecelyahay aad iyo aad fasaxan waa kii sanadlaha ahaa ee muxuu kaga duwan yahay fasaxyada kale ee ay galaan ardada inta ay ku guda jiraan waxbarashadooda Eh, fasaxan dabcan fasaxyadan kale waa ka dheeryahay Eh, waa sanadka marka lasoo gabagabeynayo Eh, wuxuu uga duwan yahay waxbarashadu waa heerar waaye ardayga wuxuu ka gudbanayaa sanad u- jaamacadeed uu ka gudbayaa mid kale u gudbayaa Eh, maxaa la yidhaahdaa eh, aqoontiisa way sii kordhaysaa marka waxaa la rabaa sanadka maadaama xilli badan uu waxbarasho soo waday imtixaano badan soo qaadanaya imtixaan badan laga qaaday waxbarasho badan oo magaranaysa soo waday fasaxan waa la dheereeyay si uu xoogay muddo u soo nasto waayo waxbarashadu imtixaanadu way badan yihiin imtixaanada jaamacadu way badan yihiin imtixaanadu way adag yihiin haddana oo maxaa la yidhaha imtixaanadu way adag yihiin Eh, akhris badan ardayga laga rabaa Eh, research ama baxthi uu sameynaya culeys badan ayaa jira marka waxaa la rabaa culeyskaas badan inuu muddo kasoo nasto Eh, weliba waxa waaye uu ku yaraana fasax qaarqaara gobolada aada qaarqaara fasax buu ku yaraanayaa Eh, laakiin wuxuu sababta loo dheeray waxa waaye maadaama sanad dhan oo waxbarasho la soo waday eh, imtixaano badan uu soo gelayay eh, manahaj iyo magaran syllabus badan uu soo qaatay eh, dadaal badan uu soo bixiyay waxaa la rabaa fasaxan xooga waa loo dheereeyey si uu ayaan usoo nasto oo firfircoon usoo helo oo asigoo xoogay magaranaysaa nastay oo waxbarashada u xiisoon oo u caaboon usoo laabto saas ayaa fasaxan loo dheereeyay Een, waa tahay een, maxay uga dhigan tahay ardayga waqtigiisa uga faa'iidaysta raadinta cilmiga halkii uu ku dhumin lahaa waxyaabo aanan waxba kusoo kordhinayn Eh, ardayga waxawaaye eh, dabcan ardaygu aqoonta horta waxawaaye waa waxa ugu muhiimsan qofka baniaadamku maruu dhashaa halayiri laakiin mar kaluu dhashaa jirto waa marka aqoon badan u kororto oo amuu jaamacad ka qalinjabiyo ama maxa wax aqoon badan u kororto mar kaluu dhasho qofkii qofka maalin dhaweeto magaranaysaa madax adkaay dhibka badnaay maxaa la- dabeecadda xumaay eh, dhibkiisu badnaay Eh, wax- dhaqamo badan baa qofka ka tirtirmaya dhaqamo badanoo fiican u baranayaa waxbarashadaasa marka waxay u noqonaya eh, eh, dhalasho kale u noqonaysaa Eh, wax baa u kordhaya Eh, waxbarashada haddana wax ka dhumaya qofki maahan Eh, waxaa laga yaabaa qof hanti inuu helo hantida ka baaba'do laakiin qofka siduu markuu waxbarto ilaa uu ka dhimanayo eh, shahaadadu qaato waxbarashadiisa uu haysanaya oo ilaahay ugu daaqay marka eh, waxbarashadaas waa muhim waaye ardayga marka uu- eh, xilliga fasaxa eh, u- fasax uga faa'iidaysto waxbarashada ee waxbartaa ardaygaasu ardada kale waa ka fiican yahay waa ka fiican yahay ee waqtigiisa wuu ka faa'iidaysta noloshu waxa waaye eh, lagu sheega waa waqtiga waaye Eh, haddaa cimrigaaga dhan aad ka faa'iidaysan weydo aada waxbarasho uga faa'iido weydo faa'iido faa'iidaysan weyso waqtigaas kuguma soo noqonayo waqtigaas weligaa dambe kuguma soo noqonayo ha marka ardayga waqtigiisa fasaxa ka faa'iidaysta ee waxbarta ardaygaas ardada kale wuu ka fiican yahay Eh, waxaa la rabaa marka ardayga inuu koorsooyin qaato eh, luqadihii magaranaysa haddii uu sii sii xoojiyo sii barto maadooyin scientific ah eh, koorsooyin Eh, maanta hadda waxa waxbarashadu way badata online ahaana koorsooyin lagu qaataa inuu bal cilmiga raadiyo aqoonta raadiyo oo oo wax sii barto oo xilligaas fasax ugu yaraan xataa waxaa jira koorsooyinka gaaban ardayga shahaado la siinayo oo seminaarada oo ka qayb galo arday dhigta u taaganta uu noqdo oo waxbarashada raadiya maanta waxbarashada kaliya ma ahan in fasal la fadhiisto ama hool jaamacad la galo ma aha kaliya maaha maanta waxbarashadii eh, internetka baad ka heleysaa ma garanaysaa eh, online eh, duruus baa jirta telefishinka baa laga heystaa raadiyo baa laga dhegeystaa waxaa raba xilli walbo jaraa'idka waxbarashada eh, lagu soo qoraa xilli walbo inuu ardaygu eh, ka faa'iidaysto eh, aqoonta waxbarto oo sii siyaadsado waxaa la- maalin walba waxaa rabaa inaad waxbarasho siyaadsato Ha- haddaad qof fiican wax la baratana way fiicanta qof wanaagsan oo wax uga dayato haddaad isbaratiin maanta wax fiican marka haddaadan taa helin adiga wax isbar wax baro oo maxaa la yidhaahdaa eh, eh, ra- barnaamijyada la soco telefishinka barnaamij laga soo daya raadiya laga soo dayaa barnaamijyo waxbarasho internetka laga soo daayaa bugaag akhri wax ugu darama taas waayba ardayga inuu buugta akhriyo jaamacaddu waxaa la waa fure furo waayaa la yidhahdaa marka waxaa rabaa maadooyinka lagu soo dhigay inaad sii akhriso oo maxaa la yidhahdaa eh, bugaag badan akhriso taasna waxay noqonaysaa macalinkan wuxuu dhihi jiray jaamacad dacdan oo dhigi jiray waxaas aad baranayso taraakum macrifiya la yidhaha waxbarashadii baa sii sii korkoraysa sii badanaysa maskaxdii kuu gelaysaa berri markaad adiga macalin noqoto amaad magaranaysaa ee, barnaamij ama s- ka- shir ka qaybgalayso ood ka qudbeynayso wixii aad akhri jirtay ayaad ayaad sheegaysaa haddaadan laakiin wax akhri jirin oodan wax buug akhrin waxba ma sheegi karaysid marka waxaa rabaa gaar ahaan weliba ardada waxaan kula dardaarmayaa fasaxa ku jirta ardaygu inuu sii calaamaysto buugta u akhri lahaa uu yidhaahdo laba buug saddex buug waa inaan fasaxan akhriyo oon dhammeeyo waa waa tahay ee, dhinaca waxaad ka warantaa xirfadaha muhiimadda ay leedahay in ardayga xirf- xirfad uu barto haa waa eh, xirfadu horta waa muhim waaye weliba markii oo islaamka la yidhaha sayid cumar oo madaxweynihii saddexaad oo nabigeena caleyhi salatu wasalaam kadib sida abubakra kusoo xigay sayid cumaraa kusoo xigay oo madaxweynihii saddexaad ahay Eh, qof markii la yidhaho xirfad ma leeyahay ayuu dhihi jiray hadduu yidhaha xirfad waa leeyahay wuxuu qof fiican waa u dhihi jiray qofkan xirfad lahayn qiimo agtiis kuma lahayn marka waxaa rabaa xirfadaha inuu kordhiyo maxaa la yidhahdaa eh, eh, xirfadu way badayin maanta haddaad ba- baaburgudida barato waa xirfad haddaad magaranaysaa wax kala barato haddaad eh, maxaa la yidhahda waxyaabahan eh, teknikada ama magaranaysaa dad baa alaabta guryaha sameeya dad baa wax alxama dad baa eh, gabdhihii oo kaleeto inay mm, farshaxanka magaranaysa cilaansaarka bartaan ah, gabdhihi ardada jaamacadaha qofku waxaa rabaa kaliya maaha waxbarashadu midan kaliya oo nidaamiga ama qalinka maaha midda farsamada waa ardaygu waa inuu ku dadaalo waayo waxa waa- farsamadu qofka bani aadamku meel aad joogaysa meeshid waxaa laga yaabaa maalin inaad xirfadaad u baahato ha inaad ku baxsato maanta qaar baa baddi yani dabaashii doomihii welidoodii baranaya weliba xirfadda adiga aad u jeceshahay aada ugu dadaal waa taas waxawaaye war aada u muhiima xirfadda waxawaaye weliba wadamada qaar hadda wasaaradda dhan ay u sameeyeen wasaaradda ma garanaysa anaga hadda iskool politechnica la sheegi jiray laakiin hadda anigu yeman wax kusoo bartay wasaaradda dhan waxaa jirta xirfadahaas iyo waxay tekinikadaas iyo waxyaabahaas professionaalka ay wasaaradda u xil saaranayaan marka anaga wadankeena waxaad moodaa meelahaas inaan aada loo fiirino ha marka in waxyaabahaas xirfadaha eh, combyutarka qofka inuu sii barto maxaa la yirahdaa baaburwadid maxaa la yirahdaa waxyaabo fara badan ha marka maanta eh, farqurxinta xirfaday kamid tahay marka xirfadaha ardaygu inuu ku dadaalo taasna waa ugu da- dardaarmayaa ardaydu waa kuwo ku kala duwan dhinaca heerarka waxbarasho een, adiga oo sharaxaad kooban ee ka bixinaya heer kasta waxaad u jeedin lahayd inuu diiradda saaro inta ay fasax yihiin haa ee, ardada dabcan waa way kala duwan yihiin kuwa hadda oo magaranaysa ama ibtidaa'iga ama dugsiyada hoose waxaa fiican in waalidku horta uu gacanta qabto oo ee, waxyaabihii koorsooyin iyo wa- meel yani homtijanka iyo in waalidka uu uu jiheeyaa loo baahan yahay horta kuwaas ay way yaryaryihiin ay iska ciyaarayaan inuu waalidku u faa'iideyo waalidku ardaygiisa waa garanaya ilmihiisa waa yaqaanaa ee, maadada uu ku liito canugiis wiil iyo gabar canuga maadada ku liito inuu macalin u qabto oo ilmahi magaranaysaa ee lasii baro xilliga fasaxa Ee, waxaa kaloo ayadana laba kuwa dugsiyada dhexe sidoo kale ayagana maadooyinka uu ku liito haye kuwa dugsiyada sare way waaweyihiin waxaa la rabaa ayaga inay magaranaysaa jaamacaddii ee, meesha uu sileeya ku takhasus inuu magaranaysaa sii akhriyo oo kusii dadaalo ee, uu sileeya mustaqbal ku takhasus inuu fildhigaas sii akhriyo kusii dadaalo waa qof weyn waaye Ee, waalidkun uu kala taliyo haddii barofesoro jaamacadeed ha- deris yihiin inuu yidhaahdo wiilkayga maxaad kula tali lahday waxaas waxaas haye filligaas waa fiican yahay lagala sii taliyo filligaas wix ku saabsan uu akhriyo Ee, fasaxana ay ka faa'iidaystaan oo wax akhristaan Ee, ayna iska ilaaliyaan ee, waxyaabaha magaranaysa macnaa darada ama wareega ama dhagax tuurka ama ee, qaar waxaa jira waqtiga iska dayaca ay ku dadaala wix anfacaa iyo inay xilin magaranaysaa ee, masjidkooda iyo diintooda iyo cibaadadooda ku dadaalaan xilin waxbarashadooda iyo magaranaysaa wax inay ku takhasusaan rabaan mustaqbalka jaamacadda kuliyad ama- ya kollejka ama facultyga inuu barto uu rabo inuu wax kasii akhriyo wax kasii ogaado ayaan kula dardaarmaya kuwa jaamacadda ayaga hadda waxawaaye waa waa ardada markaan waxawaaye arda weyn oo ah tilmaan leh waa qof weyn waaye marka waxaa la rabaa inuu mas-uuliyad issaaro ha waxa- wadanyada waxaa le- meesha laga bedelo waa jaamacadaha ha hadduu wadan xornimo doonayo jaamacadii xornimada xumradoon kasoo bilaabanaya haddii akhlaaq xun laga bedela meesha laga soo bilaabaya marka waxaa la rabaa ardaygaani bal inuu ardada ka- ka horeeyey la tasha ardada qalin jabshay ardada ka sarreeya inuu la tashado yar war maxaan qaadan doonaa semesterka dambe maadooyinkaas bal maadooyinka uu sii akhriyo yaa uu sii dadaalo bal wixii hortii sii akhriyo maxaan qaadan doonaa haye hadduu sanadka dambe sanad afraad naqanayo kale ee, buugga sida loo qori doono ardada qalin jabisay inuu waxwa weydiiyo bal hortiisa waxa inuu sii fiiriyo inuusan isdhigan oo waxaa la rabaa waxbarashada uu sii raadiyo ee, waxbar- yacni wax sii akhriyo ee, akhriskaa laisku dhaafa adduunka le iyo in nafta la dhiso oo aqoonta lagu dhiso oo dadaal weyn bixiyaa laga rabaa ardayga jaamiciga wayaaqaa iskura kordhaan sugayna la soo gaaray maantee mar kasta oo aad aragto guulayste waxaa keliya kuu muuqanaya sida loogu diirsaday waxqabadkiisa ma arkaysid halgankiisii dheeraa oo uu u soo galay xaqiijinta riyadiisa waxaad u baahan tahay go'aan adag iyo kalsooni buuxda si aad yoolkaada u gaarto ogow xanuunka kula soo gudboonaada xilliga waxbarashada waa daqiiqado dhammaanaya laakiin xanuunka ay leedahay inaad dayalsato tacliinta waa dhibaato kula jiraysa cimrigaaga inta ka dhiman ha yeelan muuqaal ardaynimo oo keliya balse noqo arday aragti iyo ayatiin leh fariintani waxay gaar u tahay reediyow himido
dalladaas sugayniyo waqtigii wayna soo galay
intaad amban layd cilaga inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay howlada ku dara dugsiga
waxaad dhegaysanaysaa barnaamijka qoonkaal oo kaaga imanaya idaacadda himilo markanna waxay uga dhigneed maalin farxadeed markii uu isaga oo aanan ka warqabin natiijada uu ka heli karo imtixaankii gabagabada sanadka uu iskuulkiisa u yimid si uu ogaado natiijadiisa lama filaan ayayse ku noqotay durba markii uu ka akhriyay natiijadiisa oo ahayd mid ka sarraysa guud ahaan ardada kale ee ay wax ka wada bartaan iskuulka waa yaxye xasan aadam oo toban sano jir ah kana gudbaya fasalka lixaad ee dugsiga hoose dadaal iyo akhrin aan kala joogsi lahayn ee uu ku hayay cashiradii uu ka baranayay iskuulkiisa waxay dhaxal siiyeen inuu jabiyo rikoorka ardayga ugu dhibcaha badan iskuulka uu wax ka barto oo loo yaqaano alqudwa oo ku yaala degmada dharkinley yaxye ayaan kala sheekaystay sida ay ugu suura gashay inuu natiijadaasi ka hela imtixaanka iyo waxyaabihii ka saaciiday in uu heerkaa gaaro magacii waa yaxya xasan aadan yaxye haye iskuulkee dhigataa iskuulka alqudwa primary and secondary school haye yaxye imise sana ayaad jirtaa waxaan jiraa toban sano fasalkee tahay fasalka lixaad bal ka waran natiijada hadda soo baxday imtixaanka hadda waxaa la tilmaamay inaad kaanida koowaad gashay bal markii aad maqashay maxaa dareentay waa ani aadan ugu farxay inaan arko ama aan maqlo yaa kuu sheegay markii kuugu horreysay yaa kuu sheegay inaad kaalinta koowaad gashay markii ugu horeysa iskoolka markii natiijadu soo doonayna waa waraq derbiga ku arkay warqada ku qoran bal dareenkaaga markaad imaanaysay siduu ahaa warqadda markaa aragtana siduu noqday inaad kaalinta koowaad gashay koowaa cabsadayno inaan kaalin galay inkala shakika iga jiri markii imaada markii arkay aa xaqiisaday markaasaa waa farxay bal ka waran marka fasalkaaga miyaa kaalinta koowaad u gashay mise fasalkii waa u galay iskoolka dhan waa u galay hooyo iyo aabbo iyo arrintaas ma gaartay haa way gaartay hooyo aabbo marka maxay ku dheheen alaya hore dadaalan dhe hore usiiba dadaalka waa tahay maxay kugu dhiirigeliyeen marka adigui inaan waxbarashada hore usii wato oo mar walba kaalinta koowaad aa galo ardada saaxiibada oo kale iyagana markii ay maqleen bal maxay dareemeen ayagana waxay way farxeen way farxeen maxay ku dheheen hambalyo hambalyo maxaad rajeynaysaa maadaama hadda fasalkii lixaad aa kanada koowaad u gashay inaa waxaale waxba waxaa inaas inaa dadaali karo oo mar oo hore usii socon karo waa tahay qaabkee duruusta u diyaarsan jirtay yaxye casharada koo buwaagta markii soo waasad aniga as- asxaabteeda mid ka mid ah soo- aa israaci jirnay masaajidka miyaa iskula imaan jirnay markii imtixaanka la joogo waa iskula diyaarsan jirnay markii guriga la joogana habeenkii aa iska akhrisan jiray qaabkee u akhrisaa marka duruusta maalintaa soo qaadato ma akhrisaa talooyinka yaa ku siiyay ee casharada inaa akhrisato ah macalimiinta iyo maamulka iskoolka dhahan casharada akhrisato qaabkee adee u akhrisataa marka aniga caadi ahaan ma- anaa fiirsaha la akhrista maha maya ma jadwal ma ku leedahay jadwalaha maya kulli maadayaasha dhan waa iska akhristaa habeen kasta oo is- oo iskoolka leeyahay ardada kale ee dhigaaga ah ee maxaad een, ku- kula talinaysaa iyagana inay dadaalaan oo marka ayagana inay kaalinta koowaad galan ayaa rajeynayaa
inta ayuu inoogu egyahay toddobaadkan barnaamijka qoonkaal oo kaaga imaanaya idaacadda himilo tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
anigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga